dab xoogan oo khasaare baaxad leh geystay ayaa xalay ka kacay suuq bacaad oo ah suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho ee caasimadda dalka wuxuuna sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo aada u weyn saddex qof ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen dabkan oo bilowday shalay galabkaasi oo mar dambe ay ku guulaysteen dabdamiska dadka dhintay ayaa isku dayayey in ay badbaadiyaan hantidooda laba ka mid ah waxay si toos ah ay ugu gubteen gudaha dabka halka qofka saddexaad uu u geeriyooday neefqabatin waxaa sidoo kale la sheegay inay jiraan dad badan oo dhaawacyo soo gaaray iyagoo ku jiray dadaalka ay ku badbaadinayeen hantidooda suuqbacaad ayaa xalay inta badan basbeeshay qaar ka mid ah dadka ganacsatada ah ee ku sugnaa suuqbacaad ayaa waxa ay ka warbixiyeen sida wax ay u dhaceen iyo khasaaraha uu geystay dabkan suuqu wuu camirnaa xilligii shaqada ee socoto abaar saac iyo daqiiqu dabku kacay xilli waxaa lagu jiraa waa dareemi kartaan dabaylo kacayaan waxaa waaye mala sheegi karo marka dabkii daqiiqadba daqiiqadda ka dambaysa wuu isku sii dhiibay waxaa waaye suuqii gebi ahaantiisaba waa basbeelay suuqbacaad maanta meel ka fiyo oo la dhihi karo ma jirto gediga laba gedi waaye gedigii dhankan dahabkii bacadlihii maacuuntii qandalkii makiinadihii saliiddii qudaartii wax maanta suuqbacaad gebi ahaantiisa u yaalla ma laha waxaa rajaynahaa ganacsatada soomaaliyeed dabku wuu soo noqnoqdaa waxaana ugu dhibka badan keenaayo cariiriga iyo saxmadda waddooyinka ka jiro maanta suuqbacaad wuxuu u basbeela waxaan dhihi karnaa waddadii oo cariiri ah meel kasta oo la soo cariiriyey mitir oo qof maraaya ay ka bannaan tahay waxaannu jeednaynaa dabkan waana taabtay waxaan leenahanay kulligeenna aan iswada kaashanno soomaalida dhammaan qof kasta qofka ee ka roontaa walaalkiisa maanta dadaa ceentaa dadaanna ceemanin dadka ceento waaba ceentaane dadka aana ceemin waxaan rajaynahaa in la soo gargaaro taakulo rasmi ah loo gargaaro aniga meeshaan waxaa ku lahaa saddex carwaa ku lahaa carwooyinka dharka oo saddexda dukaamada ugu fiifiican suuqa ku jiro alxamdulilaah qaar yar waa laga bixiyey qaarna way ku basbeeleen dadkii badanaa wax wax bixiyey maanta waxaa la dhihi karaa waa yar yihiin sababtoo ah shaygaa soo qaado laamiga xataa ma keeni kartid dhibaatada ugu taagan waxay tahay shayga dukaanka waad bixisaa is leedahay laamiga xataa ma keeni kartid dhibka wax nahaysta ah taas ah musiibadaanna annaga hadda waxaan wax ku weynna waa hantideenna wax ugu weyn oo meeshaan nooga gubtay ani dukaan bacadlaaw carruwaa meeshaan ku lahay oo dharka ragga lagu gado oo faashiyoona oo dukaamada ka tilmaaman anuuna maantao dhan nabadaan ku shaqaysannay maqhribkii u ahay dabkaan marku aan dareennay marka aan dareennana dadku waa noo sheegeen markay noo sheegeenna isla markii gurmadka aan samayno waxuu waa inaan dadaal samayno markaan dadaal samaynna haddana isla annagii aan waxaan samaynay waxaana layidhi debki gadaalow idinka aado idinka idiinma soo socdo ciidamada dabdamiska ee dowladda hoose kooxaha gurmadka degdega ah ee shirkadaha iyo sidoo kale dhinacyo kale ayaa si wada jir ah uga shaqeeyey daminta dabka waxaana gaaray goobta madax ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabooh waxa uuna sheegay in ay la xisaabtamayaan shirkadaha bixiya korontada kuwaasi oo uu ku tilmaamay in ay gabeen shaqadooda suuq ilaahay idanka waxaan rajaynaynaa ilaahayna maaragta inuu musiibooyinka nuucaana dabku waa musiibooyinka rabbaaniga oo yimaado ka mid yahay waa wax aad iyo aad u dhib badan oo weliba markii uu dhaco fiditaankiisa iyo surcada uu ku socda aad iyo aad ay maaragta u xawli badan tahay marka annaguna dee dabcan xaqiiqatan waa dadaalnay oo dee gobolka banaadir haddaan nahay aad iyo aadaan u dadaalnay hay-adaha kaleoona soo kaalmeeya ayaguna waa mahadsan yihiin marka waxaan rajaynaynaa inuusan dhibkaanu hadday tahay shirkad koronto iyo hadday tahay jidadkoo xun intaba inaan ka fakeri doonno hadduu ilaahay yidhaahdo dib loogu noqon doono dib u hogaynta suuqan iyo casriyeyntiisa aad iyo aad baad u mahadsantihi dabka waa dhibaato ku soo noqnoqda suuqyada soomaaliya kuwaasi oo intooda badan shaqeeya iyaga oo aan lahayn xeerar rasmi ah ama xeerar badbaado oo aasaasi ah meheradaha ciriiriga ah badeecooyinka ololi kara oo meel isugu jira iyo korintooyin qalafsan ayaa dhammaantood ah sababaha sii horumariya khatarta joogtada ah